Konton ka mid ah howlwadeennada dowladda hoose magaalada Borom ee xarunta gobolka Awdal ayaa lagu qabtay tababar la xiriira waajibaadka iyo nidaamka doorashooyinka maamulka Somalilan. Tababarkan uu taabagelinayo dalada maxalliga ee Sunsof ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay gobolka Awdal kan degmada Boorama, madax ka socotay Sunsof iyo shaqaalaha loo qabtay tababarka. Siyaad Cumar Cali iyo Xamse Ibraahin Xuseen oo ka socday dalada Sunsof ayaa si wada jir ah uga warbixiyay tababarkan.
dadka badan leh ee weliba barnaamijkan sawirka indhuhuna ka socdoonaan goobaha ugu dadka badan leh ugu shaqada badan leh ugu hawsha culus ninigana inaad xilkasnimo waayeelnimo iyo dadaal dheeraad samaysaan wakhtiga la bilaabay ilaa iyo wakhtiga ay hawshu dhammaato wixii xog meesha yaalloo dhanbaa koley qaab online laynagu taabiri doonaan foomka onlineke laynagu taabiraad gelin doontaan xogtaa meeshaa taalla inaynan dhaafin waxaan ugu dardaarayaa waxaad markhaati ka tihiin hawshii commissionku qabanayay hawsha lagu tartamayo iyo adinagu goobjooga maxalle ka tihiin kuwa internationalna way nagu soo beegmi doonaan meelaha qaarkood marka hawsha layna egmaday waa mas-uuliyad wadareerina wada saaran qarankoo dhan commissionka iyo bulshadao dhan axsaabta iyo madaxda iyo dadka tartamaya qaabkii loogu qaabka loogu garsoonayo goobtaa joogtaan maxaad markhaati ka hadeen bana noon doonaan maxaad markhaati ka ahaydeen hawshan si loogu talagalay ma u socotay wakhtigii loogu talagalay ma la furay dhammaan habkii shaqadan loo qabanayay oo dhan baad eegaysaan dheeldheel ma tiidina goobtaa joogtan hadduu hadhow muran ka yimaado muraaqibiintan joogtay ee xisbiyada ururada marka laga yimaado yaa kaloo ka madax bannaanaayo isagu aanan ururna taageerin xisbina taageerin laakiin goobjooga maxalli ahaa oo haddii muranba ka yimaado markhaati buuxaa tahay waxaad ka markhaati kacaysaa shaqadan sideeda loo qabtay wakhtigeedii la bilaabay broseskii loo baahnaa la wada maray adigu waajibaadkii mas-uuliyadda lagu igmaday waxaad tihiin commissionkan shaqeynayaad sii monitor garaynaysaa shaqadan loo igmaday commissionka la dhaariyey in shaqadii loo dhaariyey sideeda u qabsadeen yaad inuguna markhaati ka tihiin mar haddii maanta laydin soo xulay waxaynu ognahay dhalinyaro badan baa joogta gobolka nawda oo aada u fara badan haddii maanta intiinani aada noqotayn intii nasiibka u yeelanaysay waxaa la doonayaa in natiijada idinkuna aada soo saaraysaan inay noqoto natiijo wanaagsan insha allahu tacaala gobolladu de way tartamayaan idinkoo kalaa gobol kastaba loo diray oo laga soo xulay ururada bulshada waa la eegayaa gobol kastaaba natiijada uu soo saaro gobolkan awdal oo gobollada aadka loogu tartamayo ee ururada iyo madaxweynenimadaba xisbiyadaba aada loogu tartamayo marka dee mas-uuliyad badan baad saaraysaan insha allahu tacaala dhammaan waa dadkeenii in loo garsooro oo loo cadaalad sooro ayay saaran tababarka aada baan u rajeenaya inaad ka faa-idaysan doontaan aada baan ugu mahadnaqayaa sonsal iyo guddiga doorashooyinka qaranka waa dhammaanteen dee maaragta reereyna kor joogeynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in si nabadgelya ay noogu dhacdo cid wanaagsan oo in anfacda inay soo baxdo
tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona hobsimi u socodka doorashooyinka maamulka somalilan maadaama ay foodin uga soo haayaan